kulankan wada tashigii iyo is-xog waraysiga hayay yaa weliba madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya oo xarun ku-meelgaaran ee magaalada baydhabo ka qaadaya madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareena guddiga qorista elifmayga madax kale oo la dareertay guddiga mas-uuliyiin ku tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka lamada gole ee maamul koonfur galbeed iyo maamulada iskuullada degmada baydhabo taas oo ka eedinaye dardargelinta afka mayga kulanka oo wakhti badan qaaday yaa ankoreyntii waliba qorista iyo dardargelinta afka maayga ah ku hadalay brofesor maxamed xaaji mukhtaar iyo brofesor kuusow oo ah qoryaalka afka maayga yaa maamulyaalka iyo macalimiinta iskuullada magaalada baydhabo in sharaxay sidii lon hormarin lahaayay afka maayga runtii maxaa idhahdaa maagmaagooydil haruuriyo walaaho bilaawda deelana ku deelay marka ana waynaysan farey yani walaahu oo kuba bilaawo lamu walba for profession shahay ka bilaaway liis gareeyoy hadhowtiina yani yani madaxweynaha suusun inshaagi meela jara doontelner kaas maaha meelaasoo ajeenan hadhowti yani xaruntuun la sheego la jeeye bes iska dadaraanan howlo markaasi toosas
horta una dhoon insha allah dirirtaas galnooy dirirta meeli iyo nkawiintana meeli isan roogdaango marka owlaadii siyeed sano todoba sano lis sano jarta markaysiin kooyeen intii isan artaan waaye isan sidaa atiin kaste dhaqankeen kangu doogin kangu magaagin kangu qof siinku fayla ma jara xanuukumadda maamulyaalka oo kulankan qaybwiinku haayanga yaa sheegay in markii hora baahi wiin iyoon qabanga helidda afka maayga oo qoran iyagoona sheegay inay dhammaan iskuullada koonfur galbeed soomaaliya laku dhigi doono waana xisid goone lan samay doonaa mayna dhaqan geliyaane inii una maaymaagay banaanka ha saarna mahad ilaahaya iskule madaxweynegano ka mahadsan brofesooradaani ka mahadsan tankal waliba mahadgaaray hanjeediya wasiirkan waxbarashada inii waxyaabahaas o dhan alhamdulilaahi seminaariya maamulo lagu siiyo le aladida noocaas saan jeedna saan jeed saan jeed alifata xoogaa yaar berrafir lagu siiyo kadibna alhamdulilaahi yoona fariintay gudbaan dugsiyo la jeeyay hoob ilaahi kulaado iyadana ma hasantiin jazaakum allahu fariinta saan isin sheegayo maalintii madaxweynaha qaadani dhammaantiina ma hasantiin jazaakum allahu wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya mudane mustaf axmed iidow yaa sheegay in wasaaradda walbarasho ahaana kaalinti iyo ku qaada doonana waxaan rabaa inaan usoo laabto arrinta oo afmayga iyo ku dhawaaqistii madaxweyne cabdicasiis ee waaxda hidaha waaxda hidaha iyo tacliinta sare ama waaxda hidaha markii lagu soo koobo dhaqankaa asal u ah dhaqankan waxaa asal u ah afmayga wasaaradda kolley waxay ballan qaadaysaa afka markii luqad la horumarinayo waxaa laga bilaabaa marka hore luqad magaalow ay ku hallowdaa ma ahane kuma horumarto waxaan samayn doonaa markii waaxdas aan sameyno ama akademiyaddii la sameeyo in dadka waayeelada ah iyo baadiyaha la aado afka magaalada waa ku dhammaadaa markii dambe ma ahane magaalo kuma dhismo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed ah yaa sheegay in geega yeetaa maalin wiin ooyo wada sugaayanga dhammaan shacabka koonfur galbeeda maadaama iyo injeedanga shaqo bilow ee keliya lakufadow ini goobo iskuullada laku dardargeliya saas oo kale madaxweynaha ayaa weliba uuse la dardaaramaya maamulyaalka iskuullada koonfur galbeed iniyo kaalintiyo ku qaadanga iyagoona kaaladaayan wasaaradda walbarashada koonfur galbeeda
weli muddo badan badan badan laku shaqeeyaayay brofesoorradun khayra la siiyaa sidii la ka heli lahaayey qorowka dhikowka alifmayka yaa muddo badan laku shaqeeyaay muddo lis sano ah yaa brofesoorradun howlaaswadeen maga iyo leyinya jarta oo la ero gobta alifmayka gobta alifmayka yaa la eree gobtii alifmayka wali guddoomiye n ahaa brofesor mukhtaar wali galan n ahaa brofesor kuusow akhyaar kale badan haa inta rooga iyo dadmaqan oo dibadda jarana fatiir shoogu magaaga iyo la baheen marka waa magaagana fayley runtii mahad nagaana waa dowlad suubi dowladlay suubiyo korto yaa ha suubiyaan ku shaqeeyeen sina eed iyo eed aan mahadsantiin weli dooga siiyey brofesoorada iyo warbixinta iyo walaagu meeli ha mareen iyo dhibaatada lahaka mari iyo meeli shaqadii ha ka dhammaatay iyo meeli ku bilaawatay iyo sida inka haboon oo loo liinfulii karo iyo warbixintiioo na siiyee